hit. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa sabti ka sebtembar sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaxfar kuukaay
qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aannu ku soo qaadan doonno dood ku saabsan kaalinta dhallinyarada galmudug ee ka qaybgalka doorashooyinka maamul goboleedka galmudug waxaan joognaa dhuusamareeb oo caasimada galmudug ah waxaan u joognana waxa weye inaan baldoorka dhallinyaradu ay ku leedahay siyaasadda iyo kaqaybqaadashada hanaanka dib u cusboonaysiinta ama dib u dhiska galmudug inaan qayb ka noqono hadduu alla idno ahmiyadda iyo doorka aan hadda xilligan u joogno caasimadda waxa weeye inaan qayb libaaxle maarata aan ka qaadano dhismaha dowlad goboleedka galmudug
waxaan sidoo kale barnaamijka ka maqlan intuu socdo kaalmihii heesaha
dabaryaqaya casrigan calmashada kalgacal cidka lagu shareeb cuntan laysubaab codna lagu heshii
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii ansixiyey in ciidamo amerikaan ah oo kaalin ka geysta sare u qaadidda difaaca cirka iyo gantaalada sacuudiga loo diro boqortooyada kadib markii weeraradii ugu ballaarnaa abid lagu qaaday warshadaha shidaalka sifeeye ee sacuudiga weerarkaasoo washington ay ku eedaysay iiraan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in tallaabadan bariga dhexe loogu dirayo ciidamo aan badnayn oo tiradoodu aanay kumanaan gaaraynin kuwaasoo howshooda ugu weyni ay noqon doonto difaac oo keliya bentagoonka ayaa sheegay oo si faahfaahsan uga hadlay qorshaha lagu dadejinayo in ciidamo qalab difaac ah loogu gacangeliyo weliba dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka waxaan soo dadejinaynaa inaannu u gacangelinno sacuudiga iyo weliba imaaraadka carabta qalabka difaaca gantaalaha iyo weliba diyaaradaha gacanta laga hago ee dhulka laga wado sidaasina waxaa sheegay oo yidhi wasiirka gaashaandhigga dalkan maraykanka
dowladda shiinaha ayaa waxa ay heshiis la gaartay jasiiradda solomon kadib markii jasiiraddaasi ay shaaca ka qaaday inay xiriirka u jirtay taiwan oo ay china markaasi sheeganayso inay tahay qayb ka mid ah gobolada waddankeeda sarkaal sare oo ka tirsan dowladda china wang yin ayaa heshiiskaasi la seexiday wasiirka arrimaha dibadda ee jasiiradda solomon jeremiya manele kulan ka dhacay xarunta markaa martida aqalka martida ee magaalada beijing iyadoo wariyaashuna ay goobjoog ahaayeen taiwan ayaa waxa ay soo qoonsan tahay dal gaara inay tahay halka chinana ay ku doodayso inay ka midka tahay gobolada waddankeeda
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa dhuusamareeb ku soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaana barnaamijka idinla socodsiin doonaa anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada galmudug waxaa ka socday dadaallo lagu doonaya in dib lagu dhiso dowlad goboleedka galmudug haddaba barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu kaga hadli doonnaa doorka dhallinyarada iyo ka qaybgalka golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee loo madlan yahay waxaa barnaamijka marti iigu ah igalana qaybgeli doona hadduu eebba idma asad khaliif jaamac yare cabdicasiis faarax aadan labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada deegaanada galmudug waxa ay u xusul duubayaan ka mid noqoshada golayaasha dowlad goboleedka galmudug waxaa sidoo kale barnaamijka marti iigu ah gudoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug caydiid maxamed cali xasan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda aan ku hormaro gudoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug caydiid maxamed cali xasan ee bal marka ugu horreysa maxay tahay kaalinta dhallinyarada iyo isbeddelka dhallinyarada ay soo kordhin karaan bismi illahi raxmaan raxiim abdiwaxid aada u mahadsan tahay waxaan joognaa dhuusamareeb oo caasimada galmudug ah waxaan u joognana waxaa weye inaan baldoorka dhallinyaradu ay ku leedahay siyaasadda iyo ka qayb qaadashada hanaanka dib u cusboonaysiinta ama dib u dhiska galmudug inaan qayb ka noqono hadduu alla idno doorka dhallinyarada haddaan ka hadlo dhallinyaradu waa doorka ugu firfircoon ama waa mishinka dhaqaajinaya isbeddelka imaanaya ilaahay idankiis waxaan nagu weyn oo aan rajaynayna oo aan filaynaa inay dhallinyaradu noqoto xildhibaanada lasoo xili doonaa inay toddobaatan boqolkiiba ay noqdaan waxaan dareensannaha dhallinyaro aqoon leh oo jaamacadii ka soo baxay oo khibrad leh oo ay aragnimo leh inay u taagan yihiin ama ay u cararahayaan inay noqdaan baarlamaanka xibino ka mid a inay noqdaan doorkaasi wuxuu muujin doonaa isbeddelka iyo wuxuu noqon doonaa bays ama meel dhallinyaradu ay ka hana qaadaan buu noqon doonaa saamaynta aan ku leenahayna waa saamayn buuxda waxaana tusaale u ah shirka dib heshiisiinta ee socday dhallinyaradu waa waxay qayb ka tahay ama xibno badan ay ku leedahay shirka dib heshiisiinta waxay qayb ka tahay baanalka hore ee dadka dooda sameynaya ee xibno ku leedahay waxay qayb ka tahay firfircoon xibnaha doodaha bixinaya ee ka kala tirsan beelaha kala duwan iskaga yimid midaasaa caddaynaysa dowrkeenna waana caddahay waa midda keentay muddo bilo ah inaan fadhino caasimadii anagoo gobolka mudug ka nimid anagoo garwadeen oo ah una qareemayna dhallinyarada gobolka kasoo jeeda u cararaysa xildhibaannimada waajibkana saarana advocacyga waa qeyb ka mid ah oo ah inaan u qareeno u doodno inay dhallinyarada saaxiibadii hadda igala joogaan iyo kuwo kaloo badani ay doorkooda muujiyaan kana qeyb qaataan waa mahadsantahay aad baa mahadsantaha ceydiid asad khaliif jaamaciyare hamiga kuu galay inaad xildhibaan isusoo sharaxday xilligan muxuu ahaa adwaxid aada u mahadsan tahay waxaan ku sugannahay dowlad goboleedka galmudug caasimadda dhuusamareeb ahmiyadda iyo doorka aan hadda xilligan u joogno caasimadda waxaa weeye inaan qeyb libaaxle maarata aan ka qaadano dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo aan u arki karno haddii dhallinyaradu ay qayb weyn ka qaadato inuu maamulka toosayo waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay dhallinyarada mar walba maaragtay issoo sharaxaysa isku soo sharaxaysa inay xubnaha ugu sarsareeya maamulka iyo iyo wasiirada iyo baarlamaanka ay ka qayb qaadanayaan arrintaasna waxa weeye waxa maamulkan maanta samata bixin kara ama hagaajin kara inay tahay dhallinyaradan u aragnay sidaas awgeed baan iskugu soo sharaxnay inaan qayb ka noqono baarlamaanka lasoo xulaya dowlad goboleedka galmudug annagoo u arkayna markaas inaan wax weyn ka bedeli karno aad baa mahadsanta cabdicasiis maxay ahayd dareenkay kugu qaaday inaad isu soo taagtid ka mid noqoshada xubnaha baarlamaanka ee loo madlan yahay dowlad goboleedka galmudug adoo nin dhallinyaro ah
bismi illahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid aadaa u mahadsan tahay iyo bahda v o meel kastoo ay joogto aadaa u mahadsan yihiin waxyaalaha nagu kalifa waxaa ka mid ah run ahaantii dowladda soomaaliya waa artay dastuurkeeda waxaa ku yaala boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaradu inay leadershipka ay noqoto ay soo gasho siyaasadda marka annaga marka deegaankeenni iyo dalkeenni iyo inaan badbaadinno oo maanta aan ka qayb qaadanno siyaasaddii soomaaliyana dhallinyaro ay hogaaminayso ra-isul wasaarihii ugu sarreeyey dalka uu yahay nin dhallinyaraha maskaxdiisa aada u fiican tahay soomaalida rajadeedana soo celiyey annagana marka waxaan dareennay in aan isaga ku dayanno waddada u maray aan marno si aan deegaankeenni iyo dalkeenni iyo maamul goboleedka aan ku badbaadinno intaasaan nagu kaliftay run ahaantiina haddaan aan sii galo dowladda galmudug waa og tahay waxyaalihii ay soo martay waxaasaa nagu kalifay dulqaad la-aansha iyo waxyaalihii hore dowladda lagu dhaqahayay inaysan ahayn dowlad soomaaliyana waa og tahay waxay qaadatay federaalism marka maamul aan federaalka la shaqaynayna maamul ma noqonahayo waa la socotaa wax hadda siyaasadda waddanka jirta dowladdii dhexe hadduusan maamulka usoo aqbalayna in macnaa ma garatay uusan dowladdaas is dowlad jirta ahayn hadee macnaa maamul goboleedka galmudugna waa ogtaa deked ma leh annaga dhallinyar ahaan waxaan bedeli karnaa siyaasadda soomaaliya inaan la janqaadno dowladda federaalkana aan la shaqayno deegaankeenana waxay u baahan tahay dowladda uga soo qaadno ma ahan inaan ugu kalifto waxyaalo kale waxaan u dulqaadan la'nahay deegaankeena si u dhibaataysan yahay iyo dowladda federaalka wax la shaqayn la-aanteed ayaan ugu kaliftay aad waa mahadsan tahay aydiid dhallinyarada haddii ay door muuqda ka qaataan ama xubnaha ugu badan helaan golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee loo madlan yahay maxay deegaanka ka bedeli karaan ama soo kordhin karaan cabdiwaxid aad umahadsantaha mar labaad sida saaxiibada ay sheegeen aragtidan ah in dhallinyaradu meesha ay timaado horta baahida cidda kooda ku dhacaysa waa dhallinyaro waxaan isleeyahay haddii xildhibaanada dhalinyaro ay noqdaan waxay access u yeelan doonaan ama firfircooni u yeelan doonaan inay deegaanada iyagu ay ka soo jeedeen ay tagaan la falgalaan ololihii nadaafadda ay samay jireen oo horey u samay jireen mid lamidoo kale inay sameyn at least haday ugu yaraadaan waxay kaloo samayn karaan maadaama ay bah sports tusaale ahaan ay ka yimaadeen inay gacanta ku dhigi karaan bahda sportska soona kobcin karaan bahda waxbarashada ay ka yimaadeen soona kobcin karaan howlahaasoo dhan isbedel ay samayn karaan waxaa kow ka ah aan isleeyahay ahmiyadda ugu horeysa weeye dhallinyaro wey waxaa hubka wadaa dhallinyaro wey wax qallaasaha sameeya dhallinyaro wey wax foodada inta badan u badani malihi dhallinyarada waxaas kicisa aragti ahaan laakiinse dhallinyarada wax lagu shaqaystaa haddii dhallinyaro ay timaado meelaha saxiixa laga leeyahay ama saxiixa ay hoggaan u noqotaay waxay dhallinyaradaasi awood u yeelan doonaan inay kuwooda foodada samaynayaan ay ku dhiirigeliyaan inay yimaadaan fagaaraha wax laga maamulo aragtidaas waxaan isleeyahay aragtida keliya ee isbeddel uu ku imaan karo aad baa mahadsan tahay asad inta badan soo xulista xildhibaanada marka ay noqoto waxaa keena odayaasha dhaqanka dhallinyaradiinna hadda hamiga iyo hanka siyaasadeed ku jira ee doonaya ka mid noqoshada golayaasha dowlad goboleedka galmudug xiriir mala leedihiin odayaashii dhaqanka si aad meesha u timaadaan
abdiwaxid aad iyo aad odayaasha soo xulaya xildhibaanada mar walba waxaan ku dhiirigelinaa in maanta maamulkan hadda la dhisaya galmudug inay u hiliyaan sababta loogu hilin karana waxa weeye in qofka la keenayo u noqdaa qof dhallinyaro ah waxna fahmi kara meesha wax u socdaanna dareemi kara muddo badanna waxa weye odayaasha arrimahaas waa kala fariisanay annagoo odayaasha ka helayna maarata dhiirigelin iyo maarata inaan maanta halkaasi aan qayb ka qaadan karno shaqada socota aad bay noogu soo dhoweeyeen waxaan dhihi karaa marka socodka badan iyo hididiilada dhallinyarada hadda ay wadaan oo uga qaybgelayaan dhisidda maamulkan inay xubnaha wax ka qaataan waxaa qaybka odayaasha sababtoo aan waxway fadhiyo badan waxaa jira dhallinyarada iyo odayaasha ay yeesheen oo guulo badan kusoo dhammaaday marka dhallinyaradana saa og tahay waxna ayagaa xumeyn kara waxna ayagaa wanaajin kara maanta dalka waxaan qabaa inay samata bixin karaan meel fiicanna ay geyn karaan marka rajo badanaan ka qabnaa inaan kuraasta baarlamanka ugu bato in dhallinyarada ay ka helaan door muhiim ah
cabdicasiis waxaa jirtay xildhibaanadii hore ee dowlad goboleedka galmudug ee siddeetan iyo sagaalka ka koobnaa waxaa ku jiray ama qayb ka ahaa dhallinyaro xildhibaano ah maxay bedeleen adinkuse maxaad soo kordhin kartaan
mar labaad aada u mahadsan tahay cabdiwaaxid iyo bahda v o edaba runtii waxaan isleeyahay anugu waxaan soo kordhin karnaa waqti baa horta ka lumay baarlamaanka hore waxaana isku keena ayaga maadaama dowlad goboleedka la dhisay sharci dejin wax la yihaahi jiray baarlamaanka uu ku dhaqmo dastuur dastuurkii bay baalmareen marka dhallinyaradii hore aaday u mahadsan yihiin laakiin boqolkiiba waxay ahaayeen toban meesha siddeetan iyo sagaalka ay dhallinyaradu ay ku yar tahay waa laba iyo saddex iyo afar sidaan isleeyahay aqoonna waa u leeyahay baarlamaanka marka sharci dejintiibay ka habaabeen qofkuna mar haddii waxaa weye wixii la qorto oo dastuura oo sharciya uu baalmarano waxbaa qaldamaya annagu marka waxaan isleenahay waxaan soo bedeli karnaa dastuurkaas inaan ku dhaqanno galmudug u yaalla iyo kan federaalkaba inaan ku dhaqanno labadaasba inaan micnaa sharcigii la dejiyey inaan isticmaalno oo aanna baal marin waa aragtay wixii ka dhaca adaada waa joogtay goobjoog baa u ahayd wixii ka dhaca waa ogeyd waqti baa ka lumay annagu marka waqhtigeena waa ka faa'iidaysanaynaa waxaana annaga sabab noo ah inaan uga faa'iidaysanayno maadaama dowladdii federaalka hadda galmudug ay dhisayso oo ay rabto inay macnaa maamul goboleedkaas u noqdo maamul goboleed taya leh oo hay-adihiis taya leh waa maqlaysa hadalkii ra-iisul wasaaraha uu lahaa waxaan dhisaynaa galmudug taya leh marka anagu tayadaasaan ku jirnaa waxaan ugu kalifana waxa ay tahay inaan deegaanka iyo dalkan uga shaqayno sida dekadoo kale sida wadooyinka sida waxbarashada caafimaadka intaasoo dhan inaan dowladeena federaalka anagoo ku dhaqmayno dastuurka iyo dastuurkooda federalismkaba inaan ku dhaqno sidaas anaa uga helno mashaariicda deegaanka iyo dalka maahan oo dib loo horumariyo deegaanka maahan marka anagu inaan macnaa odayaasha iyo dadka iyo wax qorahaya iyo inaan macnaa nasiibkeennana waa saarannahay meeshan waa calaf waxa la cunayo waa calaf qofkii kursiga macnaa tegi doona laakiin dadaal unbaa ku jirnaa qofka biniaadankaana dee hamiga sare rasuulkaa ka hadlay marka hami saraan leenahay sidaan wadanka u maamuli lahayn sidaan wadanka uqab meeshaan qof qof kasta waa ka tegahaya adduunka laakiin waa wado fiican qofku uu maraa oo wadadaas ku dhaqmaa aadaa u mahadsantahay aada umahadsantahay cidiid inta badan kaalinta siyaasadda ka qaybgalkeeda waxaa ku xeeran xeyndaabyo kala duwan hadday noqon lahayd soo xulistii odayaasha dhaqanka mararka qaarkood oo la tilmaamo inkastoo aanan caddayn u haynin lacaga wax lagu bixiyo dhallinyarada sida laogyahay baagamuday ahaayeen dhaqaale fara badanna ma haystaan xiriir xoogan oo duqeyda dhaqanka ay la leeyihiin oo la dhihi karana meeshay ku imaanayaan ma jirto maxay tahay marka hamiga iyo ujeedooyinka aad leedihiin waan ku gaaraynaa inaan ka mid noqono xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug
aada u mahadsantaha cabdiwaaxid waxaan dareemayaa horta odayaal marka laga hadla anaka culeysana saaran laakiinse waxaa alxamdulilahi ah gobol ahaan dhaqanka isbeddel baa ku dhacay ma ka hadlahayo dhaqanka dee maanta saxiixa iskale ama dowladdan soo dhisa ka hadli maayo laakiinse waxaa jira qabaa'il gobolka mudug ah oo dhallinyaro ka dhiga dhaqankii alxamdulilah hortaas waa guul fursadda aan u leenahay oo inaan maadaama dhaqan uu wax saxiixayo inay dhallinyaradu qayb ka noqotaa ayada lafteeda ku hambaabi'i mayno oo dhaqanka ama odayaasha naseexayaasha ahi wax badan bay naga dhegaysanayaan wax badan bay naga maqlayaan maxaa yeelay howlo badan oo kala soo shaqaynaa jirta taasi boqolkiiba sagaashan waan ku hami qabnaa haddaan culayso kale isa imaan sanadkan dhallinyarada fursad bay siinaysa waxaa ka mid ah isbartimooyin laga dhisahayo cadaado dhuusamareeb iyo gaalkacyo in cabadwaaq intaba gacanta waxaa loo geliyey dhalinyarada gacanta loo geliyey cidda keli ah ee gacanta u gelisanaa waa rewasaal xasan cali khayr in marka odayaasha inoo yimaadaan dhahan war xaggee wax idiin marayaan lafteeda waxaan ku dhiirigelinaysaa inaan xildhibaanadan ku biirano maxaa yeele dad wax laga dhegaysanayo waxaan u heli doonaa ka qayb qaadashada boqolkiiba sagaashan hamigayga anugu waa sarreeya dhallinyarada aan gobol ahaan matalayo waxaan isleeyahay haddii xildhibaanada gobolkaas ka soo baxahaya ay namber ahaayeen nambarka ugu badan dhalinyaro noqon doona hadduu allayd aada maadsan tahay asad haddii sida aad rabtaan aada weysaan oo tusaale ahaan xildhibaanadii iyo xilalkii aad raadinayseen aada weyseen maxay tahay dariiqada kale idiin furan horta waa mahadsan tahay horta annaga hamigeenna hadda xilligan aad u sarreeya wuxuna haddii calaf loo leeyahayna waa la helayaa haddaan loo lehayna lama helayo annagu mar walba waxaan dardargelinaynaa inaanan isniyad jabin haddaan helnana hadee waa inta aan rabnay inaan maarata maanta maamulka aansamata bixinno haddaa weynana waxaan rabnaa xiliyada dambe ee soo socda inaan sidii oo kale u soo raadino aanan ka niyad jebin dhallinyarada kalena aan muraal siino aan idhaahno meesha ka soo qayb gaata marka rajadeenna aaday u fiican tahay wax niyadjab ah oo dhankeenna ka jira ma laha mar walbana waxaan isku dayaynaa xubin walboo bannaanaata inaan dhallinyarada ku dhiirigelinno maadaama dhallinyaro badan oo aqoon-yahan ay dalka joogaan oo baagamuuddo ah kana bixi kara maamulka hagaajintiisa ayaan waxaan rabnaa inaan mar walba dhiirigelinteennu ay badnaato annagana aan horjoog horjoogayaal ugu noqonno inaan raadinteeda iyo meel kasta ay ku jirta aan ka raadinno marka wax niyadjab ah oo mar walba nala soo gudboonaanaya ma jirto moraalkeenna waa fiican yahay dhallinyaradiina ku wada sugan degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ee haatan howlaha qabanqaabada ay ka socoto ee waxdoonka wada ah ma kulanteen ma ka wada hadasheen habka aad wax u doonaysaan
si fiican dadu dad badan waa is aragna oo dhallinyaraha maanta wax raadinahaya ama dhallinyaradu haweenna waa ku jiraan ragna waa leeyihiin dabcan waa is aragnay waana iswaraysanay qof walbana wuxuu leeyahay dee insha allahu tacaala meel fiican bay waxay marhayaan odageygii waan wataa saas weye saxiixaybaa saas ii saxiixaya cilladda ugu taagan waxa weeye waa saxiixaha iyadana dhib male hadda ka hora waxaa maamaha soomaaliyeed baa waxay ahayd ninbaa hal meel dariiq washa iyadoo abaarah waxaa la yidhi war maxaa hashaan ugu qalata meesha suu yidhi nin caqlilna isa ay weydiineen doqonna anaa u jawaabay marka maanta odayaashu haddii caqli leeyihiin haddee waa fahmi karaan meesha dowladnimadu jirto iyo dadka maanta loo baahan yahay inay la jaanqaadaan systemka federaalismka iyo systemka galmudugoo cusub wixii cusubna caalimkaa jecel marnaba annagu ka quusan mayno haddii aan soo baxno iyo haddii aanna soo bixinba mar kasta waa u taaganaha si dalkeenna iyo dadkeenna ugu horumarin lahay dhallinyarada uma baahna rugcadaa dhiirogeliya wax la wada mar kastaba waa lama huraan maadaama odayaasha guurtigana meesha ay fadhiyaan annagana caqligeenna iyo garaadkeenna maanta sistemka lagu jira waa sistem cusub adduunka waa aragtay waa isbedelay sanad walba sanad ka dambeysa waa isbedelay gabagabadii barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ayaan soo gaarnay waxaan rabnaa adinkoo iisoo koobaya maxay tahay fariinta aad u diri lahaydeen dhallinyarada si kaalinta ay uga qaataan dhismaha golayaasha dowlad goboleedka galmudug aan ku hormaro asad fariintaa u diri lahaa dhalinyarada waxaa weeye meel walba ay joogaan inay maaragtay ay qayb ka qaataan dhismaha dowladnimada iyo meelaha ay ku kala sugyihiin maamul goboleedyada fursado walba oo ka bannaan inay maaragtay raadiyaan oo aysan niyadjab ka muujin shaqo kastoo looga baahan yaha sistem maamullah ay u noqdaan kuwii maaragtay u taagnaan lahaa oo mar walba ka qayb qaadan laha hagaajin walba lagu sameynayo maamulka
bismillaah waxaan rabaa inaan dee walaalkii baan ku raacsanahay muhiimadda balse waxaan rabaa inaan dhallinyarada si gaara ugu dhiirigeliyo inay muujiyaan firfircooni siyaasadeed ay muujiyaan ayna yimaadaan meelaha ay wax ka karkarayaan odayaasha la fadhiistaan siyaasiyiinta iyaga ka weyn ay la fadhiistaan laga soo bilaabo siyaasadda meesha u hooseysa ilaa meesha u koreysana ay muujiyaan inay ka qayb qaadan karaan mahadsantiin
cabdi waaxid aadaa u mahadsan tahay runtii dooda aanoo qabatana waa kaaga mahad celinahaya bahda v o eda waxaan dhallinyarada ugu baaqahayaa meel kasta ay joogaan sidii walaalkay uu sheegay maamul kasta iyo sistem kasta iyo midda soomaaliyaba in ay leadership noqdaan oo dalka iyo dadka ay hogaamiyaan maadaama lasoo maray dalkaani uu soo maray dagaalo badan qabaa'il iyo qabiilo badan iyo wax badan lasoo dhex maray in maanta keliya dadka ayagoo ka bixi karaan ah waa dadka keliyaho maantay raas casayr iyo raas gambooni isku gudbi kara isla xiriira wax walbana ka warqaba marka waxaan ku baraarujinayaa inay meel kasta dhallinyaradu wax ka raadiso oo hankooda hamisare u noqdo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen asad khaliif jaamac yare cabdicasiis faarax aadan waxa ay ka mid yihiin dhallinyaro u xusul duubaysa ka mid noqoshada golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee loo madlan yahay iyo guddoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug oo dhammaantood ku wada sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan v o eda laanta afka soomaaliga anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinayay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud intaynu barnaamij midkaa la mid mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisale
aanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii madasha dhallinyarada iyo cabdiwaaxid macalin isaaq haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa jamaal axmed cismaan waad mahadsan tahay jacfar kulamo ka tirsan horyeelada kala gedisana yurub ayaa maanta la ciyaari doonaa ha yeeshee sidoo kale shalay kulmo ayaa dhacay dalka ingiriiska oo kale hal kulan ayaa la dheelay naadiga southampton ayaa la ciyaartay naadiga a f c barnmouth waxaana southampton oo marti loo ahaa looga soo awood roonaaday saddex gool iyo gool kulamada maanta dhici doona ee isla horyaalkaasi ingiriiska naadiga lester city ayaa la ciyaari doonta naadiga tottenham hosbor waa kulanka ugu soo horeeya oo dhici doona adiga qadar afartan daqiiqa hadda kadib a nadiga banley waxay la ciyaari doontaa nadiga norwich city halka everton iyo nadiga sheffield united ay wada dheeli doonaan manchester city oo toddobaadkii hore guuldaro la soo daristay ayaa la ciyaari doonta nadiga watford halka nadiga newcastle united ay la ciyaari doonta nadiga brighton and half albion horyaalka nadiga liverpool oo shan kulan ciyaartay ayaa hogaaminaysa oo shan iyo toban dhibcis ka leh taba micnaheedu tahay kulamada ciyaartay dhammaantooda oo ay badisay nadiga manchester city ayaa ku xigta oo toban dhibcood iska leh shan kulan oo ciyaartay waxaa min toban dhibclo leh naadiga f c barnmouth tottenham ayaa afraada sideed ayaa iska leedahay united ayaa shanaad hadda fadhida oo sidoo kale ay isku dhibcan yihiin naadiyada leicester chelsea iyo arsenal iyo naadiga kubadda cagta ee west ham oo min sideed dhibcood ay wada leeyihiin horyaalka dalka sbain kulan ayaa la dheelay osasuna waxay la ciyaartay naadiga real betis waxaana kulankaasi uu ku dhammaaday goolla-aan breja kulmo ayaa maanta dhici doona kulanka ugu soo horeeya naadiga real vayadoyed waxaa la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee valreal naadiga levente iyo ebera ayaa wada ballansan oo wada ciyaari doona halka atletico madrid la dheeli doonta naadiga selta vigo naadiga granada ayaa la ciyaari doonta naadiga barcelona kulanka ugu dambeeya kulamada maanta dhici doona zeriada dalka talyaaniga naadiga kalyari ayaa gool iyo waxaay guuldaro ay dul dhigto naadiga genowa ay kaga awoodroonaatay saddex gool iyo gool kulamo kale ayaa isla horyaalkaasi kulamo ka tirsan ayaa dhexi doona udinese waxay la ciyaari doontaa naadiga bresia naadiga yuventus waxay la ciyaari doontaa naadiga verona kulan xiiso badan ayaa dhex mari doona maanta waana kulanka ugu dambeeya maanta la ciyaari doona horyaalka dalkaasi talyaaniga ee naadiyada isku magaalada ka dhisan ee derby de milan ama milan iyo inter waxaana horyaalkaasi hogaaminaya naadiga inter oo sagaal dhibcood iska leh yuventus ayaa iyo bolonyamin toddoba dhibcood ay iska leeyihiin dhegeystayaal waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinka kulamada kale waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto
aad iy aad baad u mahadsan tahay jamaal axmed cismaan waxa uu inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee beeha u naxariistay cabdulqaadir sheekh cali sanka iyo heestii calmasho
dabaryahaya casrigan calmashada kalgacal cirka lagu shareeb cuntan laysubaab codna lagu heshiiy ana ceelalyada carabada waxaan cagta soo rogaba xirsiga adaan xirsiga adaan cududkaa raba ceelalyada carabada waxaan cagta soo rogaba xirsiga adaan xirsiga adaan ka raba cawa iyo ayaan caashaqa ada cawa iyo ayaan caashaqa ada caashaqa adaa ashaqaadaa calanka ushide cana ila wadaa cawa iyo ayaan caashaqaadaa cawa iyo ayaan caashaqaadaa caashaqaadaa caashaqaadaa caashaqaadaa calanka ushide cana ila wadaa
alla naxariista cabdiqaadir sanka ku luuqeynayo waxay gabagabo ahayd barnaamijkeeni madasha dhallinyarada oo v o a idinkaga imaanaya dhegeystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
dabaryaqay casrigan calmashada kalgacal qofka cimiladu dabaryaqaya casrigan calmashada kalgacal qofka cimiladu caadada dhamuu ku cawaysimaa celisaya jawaab ku calool samaw niman ciidan wadan ciilkama baxin celisaya jawaab ku calool samaw duulaan colaad niman ciidan wadan niman ciidan wadan ciilkama baxin iyo ayaan caashaqaadaa cawa iyo ayaan caashaqaadaa caashaqaadaa caashaqaadaa caashaqaadaa calanka uside cana ila wadaa iyo ayaan caashaqaada cawa iyo ayaan caashaqaada caashaqaada caashaqaada caashaqaada calanka u sidee cana ila wadaa